بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد And in sha allahu tacaala waxaynu bilaabanaynaa kitaabka macruufka ku ah matnu abi shujaac ama matnu ghaayati wataqriib qismigiisa cibaadaadka inta cibaadaadka ku saabsan intaasi baynu dowladeenna ku qaadan doonaa in sha allahu tacaala kollay si badan oo faahfaahin lena xilliga oo iska kooban daraaddeed waxaad mooddaa inaanay inoo suuro gelin marka fanniga fiqhigu runtii waa fanni muhiimaddiisa iyo tixgelintiisa leh maxaa yeelay waa cilmu alxalaali waalxaraam waa cilmiga xalaasha iyo xaaraamta marka waad fahmaysaa cilmigii ku fahansiinayey waxani waa xalaal waxanina waa xaaraam yacni qiimaha u yeelanayaa way ku muuqanaysaa nebigana sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan iyadoo cilmigaba si guud uu markaa u tusinayo fadligiisa inuu yidhi salى اllahu alayه wasalam man yurid illahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin ciddii alle uu khayr la doono diinta ayuu fahansiiyaa oo kasi siiyaa marka matnigan abi shujaacu waa kutubta had iyo jeer madhabka imaamu shaafici aada iyo aada ay ictinaaga iyo danaynta badan u siiyeen oo intaasoo sharax oo dheer ama gaaban ama dhexdhexaad ah ayay ahlulcilmigu u sameeyeen oo runtii kitaabkan qabuul bay kala kulmeen abishujaacna caalimka kitaabka leh waa alqaadi abishujaac oo shiimkana saddexda xarakaba way ku bannaan tahay abishujaac iyo shajaac iyo shijaac alqaadi abu shujaac axmed ibnu xusein ibnu axmed alasfahani raximah llahu tacaala waana culimadii qarnigii shanaad ee macruufka ahayd ee fiqiga weliba markaa qiimaha ku lahayd ayuu ka mid yahay fiqiga madhabka imaamu shaafici culimada qaarkood oo adigu ilaa qarnigii lixaadba kusoo simo oo yidhaahda ilaa boqol iyo lixdan sano ayuu gaadhayna waa jiraan oo cimrigiisu ilaa intaasu ku silmayna way jiraan marka runtii kuma raagi doono waxba si tiltilmaamista kitaabka waayo waa haniyun can tacriif waa mid aan baahi u qabin in la qeexo oo la tacriifo isaga iyo sheikha alifayba mana rabno inaynu markaa cilmiga iyo fadaaishiisa in badan isdul taagno waayo in badan baa laysu tilmaamay fadliga cilmigu leeyahy waayo caalimku waa miduu u dembi dhaaf dalbayo sida xadiiska saxiixa nebiga kaga sugan sala allahu alayh wasalam man fi samaawaati waman fi lardi xata alxitaanu fi lmaa alle waxaa dembi dhaaf u weydiinaya khalaa'iqda oo dhan oo cidda samada ku sugan iyo cidda arlada ku sugan xitaa kalluunka badda ku sugan ninka caalimka ah ayuu ilaahay dembi dhaaf u weydiinaya maxaa yeelay ninka caalimka ahi wuxuu caddaynayaa xuquuq lkhalaa'iq wakadalika markaa xuquuq lkhaaliqna waa caddaynayaa alle xuquuqda uu leeyahay iyo ta makhluuqiintu ay leeyihiin dirkaba waa ka caddaynaya in badan baynu aragnaa gaalada iyo iyaga oo yidhaahda marka xuquuqulinsaan baanu u doodaynaa iyo wax sidaasi ah marka waxba uma doodayaan laakiin diinta alle ayaa waxay u doodaysaa una hadlaysaa insaan iyo bani aadamka oo qura maaha e yacnii khalaa'iqdu siday u dhan tahayba iyada ayaa u hadlaysa oo shay kastaaba xaqa uu leeyahay tilmaamaysa mid dhintiyo mid noolba sida aawadeed buu keensatay caalimkii inuu dembi dhaaf alle u weydiiyo khalaa'iqda oo dhani xitaa kalluunka badda ku jira qismigan cibaadaadka cibaadaadku had iyo jeer markaa fiqi ahaan lasoo ururinayo saddex qaybood bay u qaybsamayaan marka cibaadaad maaliya oo maaliyun maxdun ah maal markaa barax tiran iyo cibaadaad badani ah oo jidhka uun ka dhacaya iyo cibaadaad kulansanaya marka albadan walmaal dirkaba kulansanaya saddexdaa qaybood bay kala noqonayaan oo waxay noqonayaan cibaadaad jidhka uun ka dhacaya sida salaadii iyo soomtii oo kale fii bacdi alaxyaan soomta oo kale maal wuu galaa oo fidyo iyo in wax la bixiyo laakiin asal ahaan baa looga jeedaa waxay noqonaysaa waa cibaado badani ah oo salaadii iyo jidhka ayay ka dhacaysaa iyo soomtii cibaado maaliyana waxaa looga jeedaa zakada oo zakaduna dee waa maali waa cibaado maal ku tacalluqaysa waana cibaado dee maal la-aanna meesha ma soo gelayso iyo cibaado labadaba kulansanaysa oo xajkii ah oo xajkuna maalna waa u baahan yahay badan iyo jidhka in laga gutana waa u baahan yahay waxaa kale ee weheliyaa waa dahaaradii oo wasiilo u ah cibaadaadka iyaga ah marka in sha allahu tacaala kitaabkeenna ayaynu iska bilaaban waxaana ugu horeeya maadaamaanu shiikhu waxbaa muqadimo la tilmaamo aanu u yeelin ee kitaabka uu tilmaamay uun ciddii ka codsatay kitaab kooban oo madhabka imaamu shaafici ah inuu alifo oo waxa weeye taqsiimaadka iyo qeybaha markaana uu badiyo uu u qeybqaybinayo si uu ugu soo markaa fududaado cidka cidda baranaysa cidda xifdinaysa ee mubtadiga bilowga ana uu ugu sahlanaado marka kollay muqadimo iminka aynu isdul taagnaa inooma muuqato ee kitaabkaynu iska gudagelayna marka kitaabu dahaara dahaarada kitaabkeedii haadaa maxallu marka dahaarada oo sharci ahaan noqonaysa rafcu xadathin aw izaalatu najas aw ma fii macnaahuma yacni noqonaysa in xadath la yska kor yeelo waynu arki doonaa xadath waxaa looga jeedo ama isaalatu najas nijaaso in la yska zuuliyo ama labadooda wixii la macno ah haddii la doono midnaba yaanay ka daahirin isaalatu najas iyo rafcu xadathe oo tayamumkii oo kale ciddii odhan jirtay raaficun xadath ma aha oo xadathka ma kor yeelo waxay leeyihiin waa fii macnaa raafic lxadath oo kale ayuu ka dhigan yahay wax xadadka kor yeelaya macnihiisoo kale ayuu qaadanaya marka kitaabu dahaara dahaarada kitaabkeeda ahlulcilmigu waxay kaga hadlaan toban shay markay dahaaro baabaystaan toban shay bay kaga hadlaan oo dahaarada loo adeegsanayo tobankaa shay afar waxay ku tilmaamaan arbacun wasaa'il bay yidhahdaan afar waa wasaa'il arbacun wasaa'il oo wasiilo iyo dariiq waxay u tahay dahaaro qaadashada wa arbacun maqaasid afarna waa ujeeddada iyo maqsadkii laga lahaa baabka weeye oo afarna waa maqaasidda baabka oo baabkan dahaaradaba waxaa looga dan leeyahay ee dahaaro qaadadka laftiisuba ayaa noqon doona labana waxay u yaqaaniin wasaa'ilu wasaa'il oo wasaa'isha baabka ayay wasiilo u sii yihiin wasaa'ilu wasaa'il oo wasiilada dahaarada lagu gaadhayo ayay iyaguna dariiq usii noqonaya marka afarta wasaa'isha dahaarada u ah ee baabkan ay fuqahadu kaga hadlaan kow waa almaa waa biyaha waana kow inoogu hormarin doono almaa waa biyo oo waa shaygii dahaarada dariiqa u noqonaya ee lagu dahaaro qaadanaya laba waa aturaab waa ciid wey ciidduna waxa weeyaan iyaduna dahaarada ayay dariiq u noqotaa oo waa lagu dahaaro qaataa ciiddaa aada arkayso ayaa maqaamulmaa istaagta barta biyaha iyaduu qumayso oo dee lagu dahaaro qaadanayo kan saddexaad wuxuu noqonayaa addaabiq addaabiq yacnii waa kii markaa wax lagu migdayey wy hara haragga oo kale wixii lagu migdayey ayuu noqonaya waynu arki doonaa migdista waxaa looga jeedo halkeedaynu ku faahfaahin waxa kale oo markaa ay ay noqonaysaa qodobka afraad waxa uu noqonayaa xajar listinjaa yacni dhagixii lagu istijoonayo aw maa yaquumu maqaamahuma ama wixii maqaamka dhagaxa istaagaya afartaasi waxay noqonayaan wasaa'il oo biyaha iyo ciidda iyo daabiqa kaa wax lagu megdayo iyo xajarulistinjaa aw maa yaqamu maqaama iyo dhagaxa lagu istijoonayo ama wixii maqaamka dhagaxaasi degayo oo aynu shuruuddiisa dib ka tilmaami doono afartaasi baabkan wasiilay u yihiin oo waa wixii dahaarada lagu gaadhayo labana waxay wasiilo u yihiin wasaaishaa lafteeda baabkan aana lagaga hadlaa oo waxa weeye alawaani ama alaaniya waa weelka weelka had iyo jeer fuqahadu baabkan ay kaga hadlaan maxaa yeelay dahaaradii ayaa dee weel u baahan biyihii waxay u baahan yihiin weel aad ku shubato wakhtiyada qaarkood ciiddaad ku gagabaysanaysaa waxay u baahan yihiin weel aad ku shubato daabiqan aad wax ku megdaysaa wuxuu u baahan yahay weel aad ku soo qaadato oo ku shubato waxaan masalan xajarul istinjaagan dhagxaan waqtiyada qaarkood way dhici kartaa oo iyaguna isaalatu najaasa dee in weel loo baahdo waa wax dhici kara wey qaalib ayay ahaanin marka almuhim maadaama weelka la adeegsado oo had iyo jeer waxaan dahaarada wasiilo u ah loo adeegsado ayay yidhaahdeen waa wasaa'ilu wasaa'il wasaa'ishii afarta ahayd bay wasiilo u siiyihiin qodobka labaad ee wasaa'il wasaa'isha ay ka dhigaan waa alijtihaad waa dadaal ijtihaad laakiin kitaabkeennu ma qori doono oo kitaabkeennu tobanka shay sagaalka kaleu qori doonaaye alijtihaad wuu ka tegi doonaayo oo kutubta ka dambaysabaa u gudbi doonta ee isagu waxba kama qorayo baabkaa wuu inaga xadfi doonaa sidaa uu inooga xadfaynu inana kaga tegi doonaa oo isagu meesha waa ka baxsanyay laakiin sagaalka kaleu tixi doonaa oo aynu arki doono afarta maqaasidda ah ee baabkan looga qasdinayo dahaara marka la yidhaahdo looga socdaa waxa weeye kow waa alwuduu dahaara waxaad ku baran doontaa weysada alwuduu waa weysadii wey baabkanay maqsuud iyo ujeeddo dhaba u tahay laba waa alqusl waa maydhi baabkana lagu bartaa waxa laga maydho iyo sidaan loo maydhiyo wixii lamid ah saddex waa atayamum waa gagabaysigii isagana baabkan ay kaga hadlaan oo kitaabu dahaara haddii lagu yidhaahdo maqaasidii wey saddex halee afar waa isaalatu najaasa nijaasada suulinteedii wey waa afartaa wey afartaa ayuu kusoo ururayaa maqaasida baabka looga socdaa waa wayso maydh gagabaysi iyo nijaasada sida loo zuuliyo ee meesha looga saaro afartii baanay ka dhalanaysaa wasaa-isha ahayd ayaanay ka dhalanaysaa marka afar maqaasida iyo afar wasaa'ila iyo laba wasaa'il wasaa'il oo hal midhuun uu inooga sheegi doono midhka kale ka tegi doono awaanida iyo weelkuunbu ka hadli doona marka aan iska guda galno almiyaahu biyah allatii taasoo yajuusu uu bannaan yahay biha iyada atadhiiru in laysku daahiriyaa sabcu miyaahin ay sabcatu miyaahin waa toddoba biyayow wey waa toddoba biyayow sabcu miyaahin waa toddoba biyayow wey ay sabcatu miyaah waa toddoba biyayow ayay tahay in laysku daahiriyo maa u samaa biyihii cirka waa biyihii roobka iyo wamaau lbaxri biyihii badda iyo wamaau nahri biyihii webiga iyo wamaau lbi'ri biyihii ceelka iyo wamaau lcayni biyihii isha isha qulqulaysa waa biyaha meelaha markaa buuraha iyo dhulka lagu yaqaano isha qulqulaysa wamaau thalj biyihii markaa barafka iyo wamaau lbalad biyihii barafka labaduba waa isla baraf wey ee furuuq bay u yara dhexaysiyaan waxbaynuna ka tilmaami doonaa marka wuxuu inoo tilmaamay biyaha laysku daahiriyaa toddoba biyayow inay yihiin runtii waxaanay ku soo ururayaanu laba biyayowu marka la ururiyo toddobadanu inoo sheegayaa wuu tafaariicdunbu inoogu badiyeye waa laba un waa maa nazla min aلsamaa iyo wamaa nabica min alardi waa biyaha wixii cirka ka soo degay iyo wixii dhulka ka soo baxay wamaau samaa waa biyihii madarka maau lmadar wey waa biyihii roobka marka cirkay ka yimaadeen iyagoo dareeraa wamaau thaljina waa sidaas si leego waa biyihii roobka oo iyagoo oo baraf ah oo dhagxaan daadanaysa ah ayay cirka ka soo dhaceen iyaguna sidaa wey oo iyaguna cirkuun bay ka yimaadeen waa maau samaa ee barafku mid dhulka ka dhashay maaha iyo wamaau lbalad biyihii barafka iyaga laftooduna waa min asamaa xagga cirka ka yimaadeen farqigay udhaxaysiiyaana dhowr farqi bay tilmaamaan mar waxay yidhaahdaan maau thaljigu waxay ka yimaadeen xagga samada iyagoo dhagxaana iyagoo baraf ah waa markaynu nahno roob dhagxaan wataa da-ay oo baraf ahaan bay kusoo dhaceen baradkuna oo bifatxi ra la akriyo ra-dana la kordhigo barad waxa weeye markii hore iyagoo qabow oo barafa bay soo da-een dib bay ka fadhiisteen oo ka dhagaxoobeen sidaa waa la odhan karaa waxaa kaloo la odhan karaa labaduba cirka iyagoo dhagaxabay ka yimaadeene thaljiguna wuxuu ku baaqi noqdaa adaygaa uu yahay barafnimidkiisa oo si yar kuma dhalaalo baradkuna marka hore isagoo macno dhagaxoo kale uu soo dhacayaa laakiin isla markiiba wuu dhalaalayaa sidaana waa la yidhahdaa qolooyin si kale u tilmaamaana waa jira laakiin uxuba samaduun bay ka yimaadeen oo biyihii la fadhiisiyey ee tallaagada la geliye barafoobay yani hadhow hadday dhalaalaan waa lagu weysaysanaya waxba dhib mala biyaha dhulka ka soo baxay ee lagu dahaaro qaadanayaana waxay noqonayaan maau lbaxri biyihii badda huwa dahuuru maauhu xillu maytatu yani waa daahir biyihiisu badda baktigeeduna waa xalaal waa maau lbaxri wa maau nahrina waa la mid biyaha webiga maau lbi'riguna waa la mid waa biyaha ceelka iyo wa maau lcayn biyaha isha afartaasna dhulkuun bay ka ahaadeen marka biyuhu siday u dhan yihiin asal waxa u ah inay wax daahiriyaan sidaasi waa asal u ah wayunazilu calaykum min aلsamaaءi maa liyuطahirakum bih yani alla samada wuxuu ka soo dejiyey biyo si uu idinku markaa daahiriyo uma intaa kadib almiyaahu biyuhu calaa arbacati aqsaam biyuhu waa afar qaybood min xayثu ijzaa'iha fi طahaara marka laga eego guditaanka ay biyuhu dahaarada gudayaan afar bay u kala baxayaan afar bay u kala baxayaan kow daahirun biyo daahir ah mudahirun ay daahirun linafsi bimacnaa iskii buu daahir u yahay mudahirun wuu daahirinayaa ay ligayrihi wax kalena waa daahirinayaa hayru makruuhin waana mid aan wax karaahiye ah iyo wax markaa diidma ah iyo tabdiida ah aan lahayn waa hayru makruuhi waa mid aan karaaha lahayn wa huwa kaasi almaa lmulaq biyihii sii daysnaa wey magaca biyanimo biyihii uu ku ilaaqmayey ee sii daysnaa wey wuxuu tilmaamayaa biyuhu marka la eego xagga dahaara gudista iyo dahaara gudis la-aanta afar bay u kala baxayaan biyaha koobaad waa biyo daahir ah iskood waa u daahir qayrkoodna way daahirinayaan wixii lagu daahiriyo maa-ulmutlaq wey waa biyaha magaca biyanimo uu ku dhacayo biduuni qaydin laazim iyadoo qayd laazim oo aan ka fuqaynin aan lagu dhejinayn oo magacii biyanimo hadduu ku baaqi yahay maa-ulmutlaq baa la yahdaa hadduu magac ku dheganoo meel kastoo la geeyo la socdaa uu raacana yani mutlaqnimadii way ka baxayaan ama waxa daahiriyeen ama yay daahiriyeen marka qeydka laasimka ah waxaa looga jeedaa biyihii masalan iminka biyaha ceelka iyo biyaha badda iyo biyaha webiga mid kastaba marka hore waxbaa loo idaafeynaya oo loo tiirinaya biyo webi baa la odhanaya webi baa loo tiirinaya ama biyo ceel laakiin saacaddaa meesha laga saaro qeydkaasi waa baaba'aya oo hadhow war biyaha isoo dara umaad odhanaysa waxba qeyd qaydistooda inaad qaydaa muhim maaha ee markiiba magaca biyanimo wuu ka infikaakaya haddayse maa-ul wardi yihiin oo geedkaa wardiga leeadoo kale biyaha laga tuujiyey waxay la mid ay yihiin waxay noqonaysaa weligii qeydkaasi ka bi'i maayo waa maa-ul wardi uun meel kastay joogaan marka kuwaasoo kale mutlaq lama odhanayo marka magicii biyanimo hadduu ku baaqi yahay maa-ul mutlaq baa la yidhaha waana biyo wax daahirinaya waa daahir waxna daahirinaya qaybta labaad iyo wa daahirun biyo daahira oo binafsihi u daahira ayru waxaa leeya mudahirun waxna daahirinaya waa daahirun mudahir makruuhun laakiin la kahday oo la karaahiyeystay isticmaalu isticmaalkiisa wa huwa almaa lmushamas waa biyihii qoraxdu ay kululaysay biyaha qoraxdu kululaysay wuxuu leeyahay waa daahir waxna daahirinaya laakiin waa laga fiican yahay markay leeyihiin waa laga fiican yahay saddex qeyd waa marka laga helo ama saddex shardi kow an yakuna fii inaa'in macdin weelka uu ku sugan yahay weel macdana waa inuu yahay ay macaanihi maa yandabicu bilxadiid wixii xadiid ku kala baxa marka dubbaha lagu garaaco iyo wixii la mida wixii kala baxayay waa inuu yahay oo kayru naqdayn aan ka ahayn naqdaynka ma aha dahab iyo fida wixii aan ka ahayn ee marka dubbaa lagu garaaco kala baxaya weelkaasi waa inuu yahay oon weelka naxaasta ah waa inuu noqdaa weelka biyo ku jiraan fii bilaadin xaarana waa inay tahay beled kulayle ah oo meel xeeb ah oo marka qoraxdaasi ku dhacda biyaha macdanka ku jira ay zuhuma korkooda ku samaynayso xayaabo oo kale waa inay tahay markaa midabkaa biyaha ay korkooda wax ka beddelayso qodobka saddexaad waa in loo isticmaalayaa fi lbadan jidhka waa in loo isticmaalayaa iyagoo biyuhu sidoodii ah oo aan dib u qaboobin waa in jidhka loo isticmaalaya waxaanay sidaa u leeyihiin waxay leeyihin waxaa dhici kartaa in markaa baras iyo wax noocaasiya laga qaado ayaa laga baqaya laakiin runtai qowlkani waa daciif wey oo qowl saxa maaha ee biyaha mushamaska ahi waa daahirun mudahir kayru makruuh wey kuwa horay la mid yihiin kuwa horay la mid yihiin waa daahir mudahir ah wax karaahiyaana aan lahayn aharta iyo adilada loo daliishadayna waa daciif sida imaamu nawowiba uu ku tilmaamay fataawihiisa iyo kitaabkiisa qayimka ah majmuucaba uu ku tilmaamay waxaanuu rajaxay cadamu lkaraaha inaanay wax karaaha lahayn sidaasi buu rajaxay aharta la daliishaday ibnu cumar iyo caaisha iyana aanay waxba ka sugnaanin sidaasi buu tilmaamay marka sida saxiixa ahi biyaha qoraxdu taabatay ama jidh ha loo adeegsanayo qoraxdu ay kululaysay ama wax kale ha loo adeegsanaye waa daahir mudahir ah wey waa daahir mudahir ah sidaasi bay noqonayaan qowlkaana waa laga wacan yahay leh karaahay leedahay qowl kalena waa laga fiican yahay imaamu shaafici laftiisu waa tilmaamay oo umka iyo kayrkiiba wuxuu tilmaamay walaa akrahu ilaa min jihati dib anigu xagga dhakhtarnimada iyo dibiga inay ka timaado mooyaane biyaha mushamaska ma karaahiyeysanaya buu waxa qure aan ku karaahiyeysan karaa un buu yidhi imaamu shaafici biyaha waa haddii dee adibada iyo dhakhtaradu yidhaahdaan dhib bay keenaysaa laakiin iyagaan iyagu dhib ku sheegin maa lmushamas aharahaasi ma ansixin lamana cuskanayo ee waa daahir mudahir ah oo aan wax karaahaa lahayn biyaha saddexaad wuxuu ku tilmaamay iyo wa daahirun kuwa daahira oo kayru mudahirin aan waxba daahirinayn daahir aan waxba daahirinayn wa huwa daahirka aan waxba daahirinayn almaa lmustacmal waa biyihii la isticmaalay waa biyihii la isticmaalay ee loo isticmaalay fii fardi ahaara ahaaro fardigeed aw uziila bihi najasun ama nijaase lagu suuliyo waa labadaa midu wey oo fardu ahaara loo isticmaalay iyagoo biyuhu yar ama nijaasa lagu suuliyey biyahaasaa mustacmal la yahda waynuna sii tilmaami doonaa iyo wlmutaayiru kii isbedelay biyihii isbedelay ay alma mutaqayir bimaa shay isku bedelay khaaladahu ku darsamay oo min aaahiraati ay min acyaan aahiraat acyaanta aahiraatkaa ka mid ah wuxuu tilmaamayaa laba biyayow labaduba waa aahir aan waxna daahirinayn biyaha koowaad mustacmal buu ku tilmaamay biyaha mustacmalkaa wuxuu uga jeedaa biyihii loo isticmaalay fardu ahaara fardu ahaara waxaa looga jeedaa maa laa budda minhu wixii lagama maarmaanka dahaarada u ahaa wixii lagama maarmaanka dahaarada u ahaa oo iminka waysada aynu weysaysanayno dee waaxid waaxid sibaa u lagama maarmaan u ah hal hal mar wejiga hal mar in la maydho gacmaha hal mar in la maydho madaxa hal mar in la masaxo waxa weeya luga hal mar in la maydho oo kaa afarta xubnoodba waa waa marmar wey wixii kale ama khilaaf ha gasho ama khilaaf iyo gelini waa sunna waa ziyaada marka fardu dahaara taasaa looga jeedaa waa intaa lagama maarmaanka u ah ama qofku oo hore isaga weyse qabayoo waxa uu samaynaya ay tajdiid noqotaa lafteedu sunnuun bay noqonaysaa fardu dahaara maaha oo haddaad waaxid waaxid sigan aad uga jeedo adoo hore u dahaaro qabay inaad imanka weysaysatana marka lafteeda maa laabudda minhudii maaha dee marka mustacmalka kow waa biyo loo isticmaalay fardu dahaara fardu dahaara ha u qaadanin dahaaradii waajibka ahayd macnaha sidaa ha ku fasirin waayo ee waxaynu ku fasiraynaa dahaaradii lagama maarmaanka ahayd waayo ilmaha yar weysadiisu dee waajib maaha waxbaba kuma waajibine mukalafba maaha misna biyaha uu ku weysaystaa waa mustacmal ee uu isticmaalo fardu dahaara oo bimacnaa noqonaysa dahaaradii intii lagama maarmaanka u ahayd oo iminka weysada wejiga inaad mar maydhaa dee lagama maarmaan bay u tahay haddaad wejiga iska dayso inta kale maydho weyseba noqon mayso haddaad afarta xubnood mid ka mida ka tagto weyseba maaha marka waxaynu uga jeednaa wixii weysada lagama maarmaanka u ahayd fardu dahaara markaynu isticmaalayna cibaarada marka wixii fardu dahaara loo isticmaalo ee biyuhuna bishardi weyna yar yihiin oo qulateyn ka yar yihiin ama qulatayn hadday ahaan lahaayeen idaa balaga almaa lqulatayn lam yaxmil ilkhabah yani may aqbaleen waxa xun may aqbaleen biyaha yar ee fardu dahaaraa loo isticmaalayo ama xadas ha lagu kor yeelo ama nijaasaha lagu suuliyo farqi ma leh haddii nijaase lagu suuliyana waxaa shardi uun ah biyaha markaa meesha ka soo soocmay maxalku waa inuu daahirsamay oo maxalkii oo daahirsamay biyuhu waa inay ka soo socmaan amaa biyaha haddii loo isticmaalo naflu dahaara sida tajdiid ulwudu ama maydhi labaad ee xubinta waxa weeye mar labaad la maydhayo ama mar saddexaad ama maydhihii iska sunno ahaa ee maydhihii aan waajibka ahayn waxyaabaha noocaasi oo kale ah biyuhu dahuur bay ku baaqi noqonayaan daahir mudahir ah marka runtii inay daahir yihiin ishkaal ma laha oo biyaha mustacmalkaa inay daahir yihiin oo la cabbi karo oo waxa weeye markaa wax lagu karsan karo ishkaal ma leh nebiguna sala allahu alayh wasalam way ka sugan tahay saxaabadiisa mid mid ka mida inuu weysadiisa cabsiiyey sanad saxiixa bay kaga sugan tahay inuu qaarkood ku saydhsaydhiyey sida jaabir ibn cabdillahi oo kale iyana waa sugan tahay marka inay daahir tahay ahlulcilmigu islama diidin oo wax lagu karsan karo oo si kale loo isticmaali karo laakiin dahaaro kale ma geli karaan mustacmalka ahlulcilmiga qayb ka mid ahi maya bay yidhaahdeen waayo waxay yidhahdeen saxaabada oo la ogaa hadyiga nebiga sala allahu alay wasalam raaciddiisa siday ugu dadaali jireen dee biyaa may urursan jirin oo weeluma dhigan jirin ee waxay ahaayeen kuwii haddii biyuhu kooban yihiin waar hebel ku weysayso anna waa gagabaysanayaa yidhaahda oo dee yidhahda imisay ku filan tahay intaa intiinaasi ku weysaysta bes annana waa gagabaysanayna may odhan jirin barbaranana noo soo ururiya inagu wada filane markaa shaaficiyadiiyo dariiqadaasay mareen waxaana ay yidhaahdeen wax la yaqaanay maadaabaanay ahayn biyihiina farad lagu gutay waxa weeye farad labaad laguma gudan karayo intaa horey kaga dhanta intay nuskaa wey waa hal mar baa la adeegsanaya ahlulcilmiga daa'ifo ka midana waxay yidhaahdeen annagu biyo daahir ah oo misna aan waxba daahirin karayn ma garanayno diintaba kuma jirto lamaba yaqaan baab la yaqaanba ma waxa weeyaan biyuhu waa daahir markaad tidhaahid laabudda an yakuuna markaa mudahiran waa lagama maarmaan inuu mudahirna noqdo oo mudahirun ligayri kayrkii inuu daahiriya waa lagama maarmaan marka annagu biyihii waa daahir mar haddaynu isla waafaqnay laabudda an yakuuna mudahiran waa lagama maarmaan inuu mudahirna noqdo saxaabaduna dee waxa weeyaan laazim kuma ahayn shaksigu inuu urursadaa biyaha oo biyaha in la urursado iyo inaanay waxba daahirinayn waa kala laba macno annaba ha la urursado ma qabnabayaan kumana talinayno laakiin waxaanu leenahay low hadday dhacdo mar haddaynu isla waafaqnay waa la cabi karaya waxbaa lagu karsan karaya saana loo geli karaya maxaad iigu diidaysaa inaan ku weysaystaan malmaanic markaa runtii qolada kalena saasay martay waana qowlka kollay naftaydu u iilanayso qowlka odhanaya waa daahir mudahir biyaha labaad ee iyaguna daahir kayru mudahira uu ku tilmaamay waxa weeye mutagayir bima khaladahu min adaahiraat waa ka isku bedelay wax ku darsamay oo daahiraad ah laakiin bishardi bishardi waa inuu magicii biyanimo dhaafiyaa an yuziila canhu isma almaa magaca biyanimo xaggiisa waa inuu ka suuliyaa magaca biyanimo waa inuu dhaafiyaa ee inta magaca biyanimo baaqi yahay biyaha waxa ku darsamaa waxba ma yeelaan ee daahirka ahi ee markay wax yeelayaan waa markuu magaca biyanimo dhaafiya tusaale ahaan koombo biyo abaa lagu soo agdhigay markaasaad kun liina ku dartay iyo wax lamid ah taad liin soo iibsatay baad ku dartayba markaasaad ku qooshtay maxaa markaa biyaha la odhanaya waa liin wey waa liin bilaa sonkora wey marka magacii biyanimo way dhaafiyeen oo kii kastaba waxa kudhi bal liintaa ii dhiib ama cananiskaa keen ama fiintoogaa keen magacii wuu dhaa ka baxay ama waxbaa lagu kariyey hilib oo maraqa ii dhiib baa lagu odhanaya biyo lama odhanayo ama shaahaa keen mar haddii waxaan daahirkee ku darsamay biyuhuna ay ka maartoon yihiin ee aanay wax baahiya u qabin oo meeshay ku jiraan wax ku jirayo midnaba aanay ahayn hadduu magacii biyanimo dhaafiyo marka biyihii waxba ma daahirinayaan maydh iyo weyso midna geli maaya haddayse magacii biyanimo baaqi toban yaroo liinahu inaad kaga daadiso oo uu ku yidhahdo niyo maxaad liinta igaga dartay biyii waxaad moodaa inay si liinliin ugu soo ekaadeen ama caano yar aad kaga tifsiiso waxba ma yeelayso mar haddaan caana la odhan oo magacii aanu isbedelin tagayur aanu dhicin magacii biyanimo dhaafiya marka markuu leeyahy walmutagayir bima khaaladahu min adaahiraat waxaa looga jeedaa waa magaca biyanimo markay dhaafaan ama inta magaca biyanimo baaqi yahay waa daahir mudahir wey iyo wamaau najis biyaha afraad ay maau najisun ay mutanajisun iyo biyo nijaasoobay biyasooda isaga nijaasa maaha wamaau najis ay mutanajis iyo biyo nijaasoobay wahuwa isaguna alladii kii weeye xallat ay ku degtay fiihi dhexdiisa najaasatu nijaaso wahuwa duuna qulatayn isagoo qulataynna ka yar qadar foosta ah meelaha isagoo ka yar aw amase kaana wuxuu yahay qulatayn qulatayn buu yahay fatagayara wuu isbedelay oo bisababi nijaasa buu isku bedelay wlqulataani qulataankuna hamsu miatu ridlin baqdaadiyin taqriiba fi lasaxi qulataankuna waa shan boqol oo rodol oo baqdaad loo nisbeeyey dhodhoweyn ahaan fil asaxi wejiga sixada badan le markaynu ku soconno biyuhu laba jeer bay nijaasoobaan oo labadii jeerba matnigu ku tilmaamo marka koobaad waxa weeye waa biyo qulatayn ka yar hadday qulatayn ka yar yihiin bimujaradi mulaaqaati najaasa ayay ku nijaasoobaya nijaasa inay la kulantay uun cala almadhab markaynu ku socono in nijaasa la kulantay uun ayay ku nijaasoobaya hadday biyuhu foostaba ka yar yihiin qullataynka qolo tidhaahdaa waxa weeyaan halbeegan iminka casriga aad tidhaahda ilaa boqol iyo sagaashan litir oo macnaha foostadii markay laba boqol oo litir tahay ilaa toban litir meelaha ka dhiman iyo qolo ilaa laba boqol iyo lix iyo toban ka dhigo oo foosto iyo waxoogaa yar ka dhiga dirkuba waa jiraan laakiin foostun baynu iskaga ururin karnaa marka qadar ilaa foosta ah ama waxaa ka dhinaadeen ama wax yaray ha dheeraadeen ayaa qullataanka looga jeedaa haddii biyuhu qullataankaa ka yar yihiin oo qulladuna waa bimacnaa jalxad oo kale oo wax weyn oo biyaha lagu qaado oo hal qof qaadi karayo ayay ahaan jirto weyn iska foostogobolo oo kale ah marka arrinta noocaasi ah hadday biyuhu qullatayn ka yar yihiin waxaa ku filan nijaasa inay ku dhacday uun oo in nijaase ah haddaad ku shubto imika tusaale ahaan ama kaadi ha noqota wax kale ha noqota ad saa ugu yara shubto khalaas waa laga dhaqaaqayaa biyahaasi waa nijaasoobeen mar hadday qullatayn ka yaryihiin mar hadday foosta ka yaraayeen amaa hadday gaadhsiisan yihiin waxaa la eegayaa nijaasadani ma beddeshay biyaha nijaasadani biyaha ma beddeshay mise ma beddelin hadday beddeshay biijmaaci ahli lcilmi waa nijaasa wey biyahaasi waa mutanajis hadday nijaasadaas sababkeeda isku beddelaan ama dhadhanku ha isbeddelo ama urtu ha isbeddesho ama midabku ha isbeddele walow kaana tagayuran qaliilan tagayur yarba hadduu raba ha noqdee khalaas waa dhamaatay biijmaaci ahli lcilmi ama haddii waxa weeye aanu isbedelin biyahaasi yabqaa dahuuran wuxuu ku baaqi ahaanayaa inuu yahay daahir mudahir ah waayo idaa balaga almaau lqulatayn lam yaxmil alkhabat xadiiska saxiixa nebiga sala allahu alay wasalam biyuhu hadday gaadhaan qulatayn khabat ma aqbalaan uma yeelayaan lakiin bishardi hadday isbedelaan waa waxa weeye way ka qaalib noqotay xadiiska haalibka lagu xambaaraya marka xadiiska mafhuumkiisa ayay shaaficiyadii ahlulcilmiga in badan waxay ka qaateen biyaha wixii qullatayn ka yari iyagu bimujaradi mulaaqaati najaasa inay ku nijaasoobayaan lakin waa qowl laga fiican yahay isaga laftiisu oo waxaa la odhan karaa xadiiska haalibkaha lagu xambaaro iyadan xadiiska laga tegaynin daliilkiisa oo sidiisa loo qaadanaya iyo adiladu jamcismaysaa oo almaau dahuurun laa yunajisuhu shay xadiiska kale saxiixana iyadoo la qaadanayo oo adilada la jamcinayo qowlka imaamulmalik ayaa fiican ee odhanaya biyo oo dhan ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene waxay ku nijaasoobayaan tagayurka ay nijaasada isla bedelaan sababkeeda biyo oo dhan ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen waana qowlka imaamulghazali uu tamaniyey ee jeclaystay madhabka shaaficiyaduna inuu sidaa ahaan lahaa oo bartaa maalikiyada mari lahaa oo waxba qullatayn iyo dunalqullatayn aanay u kala saareen xadiiskana markaa waxaynu ku xambaaraynaa ka tegi mayno o tuuri mayno xadiiska qullataynka cala alghaalib baynu ku xambaaraynaa waxaynu odhanaynaa biyuhu ma nijaasoobaan ilaa bitagayur mooyaane inay isbedelaan xadiiska qullataynkae yidhi lam yaxmil alkhabatna waxaynu ku xambaaraynaa cala alghaalib sida badan oo isagana sidiisaynu bartiisa usiinaynaa daliil ahaan uu ku habboon yahay oo waxaynu odhanaynaa xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa biyaha qullatayn wixii ka yarina si yar inay markiiba nijaasadu ku bedesho biyaha qullatayn wixii ka badan qullatayn iyo wixii ka badan gaadhana sida qaalibka ah nijaasa inaanay waxyeelin sida qaalibka ah alxukmu waa lilqaalib markaa marka waxaan leenahay sida qaalibka waxba ma yeesho laakiin hadday biyo qullataynkaa inta nijaasa ku dhacdo ay isbedelaan oo ay waxyeesho inaan xadiiska bartaa loo daliishanayn waa bilijmaac oo biyaha isbedelaa ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen inay mutanajis yihiin waa biijmaaci ahli lcilm marka xadiiskana qaalib baynu ku xambaari lahayn adiladu markaa waa kulmi lahayd qowlka markaa maalikiyada ayaa ugu fiican oo ah biyo oo dhani waxay ku nijaasoobaan bitaqayurin bisababi nijaasa lakiin shaaficiyadu iyagu way kala qaadeen oo laftooda adilo badan bay deliishanayaan oo maxalkan iminka aynaan ku bastin karaynin oo xadiiskii idastayqada axadukum min nawmi falaa yaqmis yadahu fi lina iyo uu ka mid yahay qofka hurdada markuu ka soo kaco biyaha markiiba ay gacanta yuu gelin ilaa uu faraxasho oo ay yidhaahdeen nijaaso ayaa looga baqayaa laakiin macno saxiixa maaha faslun وجلود الميتة تظهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وجلود الميتة marka iminka wasiiladii koobaad baynu ka soo baxnay afartii aynu nidhi baabkan baa lagaga hadla waa arbac wasaa'il wasiiladii koobaad ee dahaarada uu dariiq noqonaysay maxay noqotay almaa waa biyo wasiilada labaadna addaabiq bay noqon doontaa addaabiq waxa weeye waa wixii wax lagu migdayey wey marka wuxuu yidhi wajuluudu lmayta baktiga haraggiisi haragyaalkiisi tadhuru waxay ku daahiroobaysaa bidibaaqi megdis ayay ku daahiroobaysaa ilaa jildalkelbi eyga haraggiisii mooyaane iyo walkhinziiri doofaarka haraggiisii mooyaane iyo wamaa kii tawallada ay iska dhaleen minhumaa labadoodu waxay iska dhaleen mooyaane aw amase min axadihimaa midkood uu ka dhalay bixayawaanin daahir xayawaan kaloo daahir ah uu midkood ka dhalay wa cadmulmaytati baktiga lafihiisi iyo wa shacruhaa dhogorteediina najisu nijaas weeye ila alaadamiya bani aadamkii mooyaane halkanna wuxuu rabaa inuu inooga tilmaamo wixii baktiyey waxa baktiyey xadfa anfiha ha isaga dhinto sidiisa ha isaga dhinto ama gawrac aan sharci ahaynba ha ku dhaco yani bakti baa la odhanaya shaygu hadduu iskii isaga dhinto ama gawrac aan sharci ahayn ku dhaco ama dilid kale oo dee aan sharci ahayn lagu sameeyo yani kullu hada waa bakti wey oo haddaad shaygii xoolaba ha ahaaday xitaa aada gawracdo oo qofka gawracay uu yahay cid aan gawriciisu bannaanayn dee bakti buu noqonayaa neefka hadduu sidiisa isaga baktiyaana waa bakti haddii nabar kale oo aan gawrac xukumkeed qaadanayn lagu dhuftana waa bakti sida in gaari jiro iyo waxii la mida iyadana waa bakti hadduu sidaa ku dhinto ama bahal cuno marka baktiga haraggiisu wuxuu ku daahiroobayaa megdis megdistu waxa weeyaan an yunzaca alawsaakh alcaaliqa biljild waa in laga siibo markaa qurunka markaa waxa weeyaan dhegsan ee la xidhiidhsanaya haragga oo min damin iyo wagayrihi dhiig iyo qayrkiiba wixii qurun haragga la socda marka laga dhameeyo wey bimaadatin xariifana lagaga dhameeyo maado wax jaraysa oo ka goynaysa xataa tadhaba canhu lcufuuna ilaa ay ka tegayso urtu oo xitaa haddii biyo lagu shubo wax ur ah aanay ku samaynayn biyaha iyagaa haraggu aanu wax biyo ur ah markaa samaynayn biyahaas tan noocaasi ah ayaa la yidhaahdaa migdis oo waxaan had iyo jeer aynu ku samayno hargaha marka sibraar laga dhiganayo kale oo adiga arkay soomaalidu markay hadarka sibraar ka dhiganayso asalka iyo waxaa intay kaga dhammayso waxa weeyaan wixii ur ah oo dhan iyo dhogorta iyo waxaba intay ka dhammeeyaan oo waxa weeyaan si wanaagsan u migdaan ayaa hadhow sibraar marna biyaa lagu shubanayo marna caanaha lagu shubanayo shaksiga isagoo tuurtaa ku sida sibraar dhanoo caana ama biyo ah ayaad arkaysaa wadaantan wax lagu waraabsanayo kale waa la mid oo dee wadaanta waa la megdaa ama bakti ha laga saaro ama mid la gawracay ha laga keeno od macnaha ka gawracu sidiisuu daahir u yahay laakiin yelkadeeda migdin buu u baahan yahay oo si aanu dib ugu urin oo aanu hadhow wax kaloo ceeba u samayn ayay ugu sameeyaan wadaanta oo kale masalaha masalihii lagu tukan jiray oo odhan jireen wadaadku marka qadi ku ritay iyo qiil ku banaystaba isaga manaa kaa alkaa wax lagu ridan jiray masalaha marka waa macno sijaayadeed oo kale waa harag yaroo jilecsan oo macno sijaayadeed ahoo markuu doonana wadaadku ku tukanayo oo inta sijaayad oo kale qadarkeeda qiyaastii le markuu doonana markuu reeraha meelaha hilbaysanaya iyo cadka iskaga laabanaya waa harag dee habaysan moogta marka kuwaasoo dhani way megdan yihiin megdis baa lagu sameeyey markaa migdiinta lagu sheegaya taa wey waa shaygii oo laga dhameeyo haragga wixii dhib ahaa oo la hagaajiyo haddii biyo lagu shubtiyo haddii raashin lagu ritiyo haddii wax kaleba uu laaiq u noqonayo saaiq u yahay marka wuxuu yidhi haragga baktiga neef baktiyay haraggaan kala baxayaa waan iibsanayaa wax suuragelaya maa e horta waa inaad megedaa markaad haragga baktiga kala soo baxdo megdi oo megdin ku samee markaa haddaad wax ku shubanayso iyo haddaad iibsanaysa iyo haddaad si kaleo isticmaalaysaba aday ku taal waa markaad megdisay harag caadi oo noocyadaa aynu sheegayno kale ah aad ka dhigto ee harag qura maaha marka wuxuu ka soo reebay ilaa jildalkelbi walkhinziir eyga haraggiisa isagu megdis ku daahiroobi maayabi iyo doofaarkaba haragga lagala baxaa socon maayo lakiin bahalaha kaleo dhan waa caadi iyo labadoodu waxay iska dhalaan oo dee bahalaha kaleba baktigun bay noqonayaan soo maa haddaad bahal kala gawracdo oo ama disho oo iska aan la cunin hilibkiisa dee haraggaad kala baxdaa waa megdisun buu ku daahiroobaya oo aad ku isticmaali karaysaa ama inta ka horeeya yani sax maaha sax maaha waxaad seetaa waa bakti waad xambaarsanta ilama eyga haraggiisa iyo doofaarka iyo wixii ay labadoodu iska dhaleen wamaa tawalada minhuma waxay labadoodu iska dhaleen ey doofaarow macnaa ey wuxuu ka dhalay doofaar ama doofaar ka dhalay ey waa laba kala jaada moogta ha u qaadani ey yaroo dhalah in la sheegayo waayo ey yaroo dhalah isba waa ey doofaar yaroo dhalahina isba waa doofaar wamaa tawalada minhuma waxaa looga jeedaa wixii doofaar iyo ey iska dhexdooda iska dhaleen iyagu hadday xunuun iska dhalayaan dee aw amase min axadihima midkood ka dhalay bixayawaanin daahir xayawaan kaloo daahira haddii ay u tago xayawaan kaloo daahir oo wax ka dhalo dhashaa yar waxaa la haleeshiinayaa eyga hadduu xitaa neef xoolaa ka dhalo oo ay suuro gashaba neefkaas wuxuu dhalaa waa ey wey khalaas waa laga cararaya eyga yar wey jaanibka nijaasadaa la qallibaya dhasha jaanibka nijaasadaa la qallibaa oo akhasu abaweyhi buu ka haleelaya labadiisa waalid ka liita ayuu ka haleelaya marka insha allah waxba tacliiqin mayna sidiisaasaynu daynin ahlucilmigu khilaaf badan baa dhexdooda kaga sugan lakin tabtiisaynu ku dhaafayna wa cadmulmaytati baktiga lafihiisii iyo wa shacruhaa dhogortiisuna najisun weeye ila alaadamiya baktiga lafihiisu iyo dhogortiisu marka horeba gawrucu ma xalaaleeyo sida la yaqaano haddaba ma xaaraantinimaynaya waxa loo yaqaano baktigu ma xaaraantinimaynayaa baktinimadu mise ma xaaraantinimaynayo haddii la yidhaahdo waa xaaraantinimaynaya waxay noqonaysaa jumlatan baktigii in laysugu tuuray duduub ahaan inamaa xurimat calaykum lmayta markii la yidhi waxaa laydinka xaaraam yeelay baktigii duduub ahaan in laysugu markaa tuuray bay noqonaysaa duduub ahaan in laysugu tuuray ayay noqonaysaa marka shaaficiyadu iyagu waxay leeyihin duduub ahaan baan isugu tuuran ahlulcilmiga in badan oo leh maya ee waa daahirna waa jiraan qowlkooduna aad buu xoog badan yahay ila alaadamiya bani aadamkii mooyaane oo bani aadamkii isagu waxa weeye xayan wa mayitan waa daahir xayan wa mayitan waa daahir hadduu dhintiyo hadduu nool yahayba waa daahir halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala